alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala alظaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahay baynu subxaana watacaala mahadnaq iyo ammaanba u jeedinaynaa allaha subxaana watacaala ina gaadhsiiyey bishii ramadaan ee barakada badnayd allah isu keenkeenay masaajidkan si aynu isu xusuusinno arrin aada iyo aada muhiim u ah oo xoojinaya xidhiirka u dhexeeya addoonkiiyo rabbigii haddii addoonku ku sifoobana camalkiisa iyo dhaqankiisaba raadad waaweyn ku yeelanaya arrinkaasi waa muraaqabatu alcabdi lirabbihi subxaana wa tacaala waa addoonka qalbigiisa si joogtaa inay xaadir ugu ahaato yaqiinta uu yaqiinsan yahay ilaahay subxaana wa tacaala xaalad walow ku jira baynu ogyahay rabbi inuu arkayo isaga iyo camal kastoo uu sameeyaba mid uu qarsado iyo mid uu muujisto ilaahay subxaana wa tacaala inuu maqlayo dhawaaqidiisa oo dhan ka uu kor u qaado iyo ka hoos uu dhigaba arrinka noocaasi raadka uu ku leeyahay addoonku inuu wanaajiyo xidhiidhka isagiiyo ilaahay u dhexeeya oo uu ku sifoobo xusnu tacabud cibaado wanaag iyo addoonku inuu ka fogaado wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaya culimmadu markay qeexayaan ereyga almuraaqaba macnihiisuu ku soo arooray qur-aanka kariimka ah waxay yidhaahdaan se ibnulqayim uu yidhi almuraaqabatu dawaamu cilmi alcabdi biitilaaci alxaqi subxaana wa tacaala calaa daahirihi wa baatinihi cilmiga iyo ogaalka addoonku u og yahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu daalacanayo oo uu arkayo korkiisa iyo kalkiisa intiisa muuqato xubnihiisa ah iyo intiisa qarsoon oo qalbigiisa ah cilmigaasi inuu joogto ahaado fii jamiici alawqaat waalamkina waalaxwaal wakhtiyada oo dhan meel kastoo addoonku uu joogo iyo xaalad kasta uu ku sugan yahay arrintaasaa muraaqabo la yidhaahdaa alxaaris almuxaasib isaguna wuxuu yidhi almuraaqabatu dawaamu cilmi alqalbi bicilmi illahi fi alsukuuni waalxaraka cilman laaziman muqtarinan bisafaa'i alyaqiin muraaqabadu waa addoonka qalbigiisu ogaanshaha wuu og yahay ilaahay isaga inuu og yahay hadduu xasiloon yahay iyo hadduu dhaqdhaqaaqayaba si laasima oo joogta ah qalbiga addoonku arrintaa ogaalka wuu og yahay ee weliba ay la socoto safaa'ulyaqiin yaqiin saafi ah oo in yaroo shakiina aanu ku jirin taasaa muraaqabo la ydhaahdaa ilaahay inuu u dhowyah addoonku hadduu og yahay taasi waa awalu lmuraaqaba wa bidaayatuha waa bilowgii iyo intii u horreysay muraaqabada laakiin inuu si joogtaa uu og yahay arrimaha noocaasi ah weliba yaqiino in yaroo shakiyana aan lahayn taasaa muraaqabo la ydhaahdaa muraaqabadu haddaynu si kale u dhigno waa atacabudu lilaahi subxaana wa tacaala bismihi alcaliim walsamiic walbasiir walxafiid walraqiib waa addoonku in ilaahay subxaana wa tacaala ugu cibaadaysto magaca ilaahay alcaliim macnihiisu yahay ilaahay inuu yaka wax walba og magaca ilaahay asamiic macnihiisu yahay ilaahay dhawaaq kasta inuu maqlo magaca ilaahay albasiir waa ilaahay inuu shay walba arko magaca ilaahay alraqiib ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay ka isku darsaday laba arrimood alcilmu biaxwaali alcibaad wa xifduhum ogaaluu og yahay axwaasha addoomaha iyo rabbi subxaana wa tacaala inuu yahay ka xaafidkaa ilaalinaya oo wax kastoo ay yidhaahdaan iyo wax kastoo ay sameeyaan iyo wax kastoo ay ku fikiraan iyo arrin kastoo ay ku haamiyaan ka la socday aanu ka qarsoomahayn kana lumahayn kuna abaalmarin doona ilaahay magacyadiisa in lagu caabudaa la idhaahdaa almuraaqaba taasina waxay noo muujinaysaa ahamiyadda ay leedahay qofka muslimka ahi magacyada ilaahay macnahooda inuu barto fa kullu ismin min asmaa'i illaahi subxaana wa tacaala yatadamanu cubuudiyatan khaasa magac kasta oo ka mida magacyada ilaahay wuxuu koobsanayaa oo uu tusinayaa arrin ilaahay addoon loogu noqdo iyo wax ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo muraaqabadu waa ogaalka noocaasi iyo macrifadaasi addoonka qalbigiisa inay gasho qiimayntee leeg bay leedahay waxaynu odhan karnaa muraaqabatu alcabdi lirabbihi wa aslu acmaali alquluub alataaladii tatafaracu canhu cilmiga noocaasi iyo macrifadaasi inay addoonka qalbigiisa gashaa oo arrinka asalka u ah camallada wanaagsan ee addoonku qalbigiisa uu ka sameeyo acmaasha wanaagsan oo dhami arrintaasay farac ka tahay waa geedka qiimaha badan ee camal kastoo wanaagsan uu yahay midho laga goosto waa akbaru waacid qofkii waana doonaya wax waaniyo waxa ugu weyn muraaqabatullah inuu mar walba xagga sare iska eego oo naftiisa uu xusuusiyo u sheego ilaahay subxaana wa tacaala inuu og yahay xawaashiisao dhan dhawaaqiisao dhan ilaahay inuu maqlayo wax kastoo uu ku dhaqaaqo khayr iyo shar ilaahay subxaana wa tacaala inuu arkayo aanu ka qarsooma ka qarsoomahayn wa acdamu zaajir cani ilmacaasi wax qofka macsiyada naftiisu ay doonayso ee laga yaabo inay kuba kuba hamidayba laakiin weli aan go-aan qalbi aan noqon wax ka celiya oo ka hor istaaga oo ka didiya waxa ugu weyn weeye wa aqwa maa yaxmilu alcabda calaa xusni tacabud lilahi subxana wa tacaala waa waxa ugu awooda badan ee addoonka ku kalifee ku qaada cibaado wanaag iyo inuu gaadho darajat lixsaan oo aclaa maraati maraatibi diin aclaa maraatibi diin alislaam maraatibta diinta islaamka ta u sarraysa ah waxaynu odhan karnaa cibaad allah wax allaale waxa maanta caalamka fasaad ka dhacaya wax allaale waxa fisqi dhacaya waxa macsiyadada ka dhacaysa waxa dulmi iyo xadgudub dhacaya waxa adduunyada dusheeda ku dayacan ee xuquuqa waxa sabab u ah faqdu hadihi alcubuudiya cibaadada noocaasi oo ah ilaah in lagu caabudo bi hadihi alasmaa magacyada aynu sheegnay bilmuraaqaba in dadka laga waayey ama quluubtooda ay ku yaraatay ayaa sabab u ah wax kastoo aad saluugto xun oo caalamkan dushiisa ka dhacaya u fiirsa maanta muraaqabadaasi markii dadka qaarkood quluubtooda laga waayey kuwo kaloo badanna quluubtooda ay ku yaraatay beddelkeeda maxaa la isticmaalaa kamaraatu lmuraaqaba soo ma meel walba maxaa ku dhegan xafiisyada dukaamada wasaaradaha bal xataa shawaaricda iyo waddooyinka kamarado cidda halkaa maraysa sawiraya oo qofkii wax xaday kii wax dhacay kii qof dilay kii dhibaato kala geystay hadhow toolo laga eego laga tixraaco qalat muraaqabat llahi fii quluubi nnaas fasaaruu yuraaqibuuna hadihi alkamiraat muraaqabat ullahi dadka quluubtooda maray ku yaraatay kuwa gaaladaana quluubtoodaba laga waayey waxay ahaadeen kuwo iska eegaya kamaradaha noocaasa qaar fara badani waxyaaba ay samayn lahaayeen waxaa u diidaya oo ka celinaya kamaradahaas lihaadaabaa qaarkood meesha ay doonayaan inay xadaan ama ay dhacaan shaqada u horraysa ay ka qabanayaan waxay ka dhigaan horta kamaradaha inay jijabiyaan oo ay iska jeediyaan qaarkood waxay la eegtaan faldembiyeedka xune ay doonayaan inay sameeyaan wakhtiyada korontadu ay tagto ee kamaradahaasi aanay shaqayn ahayn markaasaa wixii xumaa ay doonayeen ay ku dhaqaaqaan iyagoo isla cidina idin arki mayso waxay ilaabeen oo cid eegta cidda ugu hoosaysa ee ugu liidata ay ka dhigeen allah subxana wa tacaala walow raaqabu llaha subxana wa tacaala lamaa facaluu maa facaluu hadday ilaahay xusuusnaan lahaayeen oo xaggiisa ay iska eegi lahaayeen waxa ay sameeyeen oo dhan may sameeyeen qofka muuminka ah ee qalbigiisa ay ku jirto muraaqabatullah hadday dadku arkayaan iyo hadduu ka qarsoon yahay haddii meeshu ay kamarad leedahiyo haddaanay lahayn xaalkiisu waa isku mid mar walba yuraaqibu llaha subxaana wa tacaala dhulka uu jooga ilaahay baa leh allaha abuure arsaaqa allaha arkaya ee maqlaya allaha xaalkiisu marnaba aanu ka qarsoomahayn allahaan meel lagaga dhuuman karin araggiisuna mid wax la yskaga qarin karo la yska xigsiin karo ama la yska demin karo la yska baktiin karo marnaba aanu ahayn culimada qaarkood markay muraaqabada ka hadlayaan waxay sheegaan bacdu lqisas aayaadkiiyo axaadiista aynagu filan laakiin qisasku raad gooniya bay leeyihiin hadday yihiin qisas ansaxay ama waafaqsan qur-aanka iyo sunnaha wixii lagu sheegay axad alculamaa ayaa ardaydiisa mid ka mid a si gaara cinaayo u siin jiray oo ardaygaasi inuu qiimeynaya had ya jeer ay ka muuqan jirta arrintaasi ayay ka fajiceen oo ay ka yaabeen ardaydiisi maalintii dambe ayuu ardaydiisii kaxeeyey meel kayna buu dhex geeyey mid walbana wuxuu u dhiibay shimbir xamaam ama qooley wuxuu ihi qaado waxaad kusoo gowracdaa meel aana cidina ku arkahayn mid waliba wuxuu eegtay meel dadka ka qarsoon uu isleeyahy qofna ku arki maayo halkaa markuu tegay buu shimbirtii gowracay ardaygii oo shimbirtii sidaa kusoo noqday maxaa kugu dhacaad u gowrici weyday buu ihi wuxuu ihi dee waxaad tidhi meel aanu axadna ku arkahayn kusoo gowrac marka meel walo aan tagaba ilaahay baa i arkaya oo meel ilaahay araggiisa aan kaga qarsoomi karaa haba yaraatee ma jirto arrintani qiimaha ay leedahay awgeed iyo raadka qofka bani aadamka noloshiisa ay ku leedahay ilaahay subxaana wa tacaala sheegisteedu ku farabadiyey fi lqur'aani alkariim isagoo addoomaha uga dhigaayo waano qafladda iyo mooganaanta ilaahay cilmigiisa iyo araggiisa iyo maqalkiisa iyo xifdigiisa iyo xogogaalnimadiisa ay ka galaanaysa ilaahay isagoo addoomaa ka toosinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi fi lqur'aani alkariim ya ayuha annaasu itaquu rabakm aladii khalaqakm min nafsi waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabata minhuma rijaala kasiira wanisaءa wاtaquu اllaha aladii tasa'aluuna bihi walarxaam ina allaha kana calaykum raqiiba waa aayad in badan aynu maqalno oo laga yaabo sheekha muxaadaro jeedinayaa inuu furfurashadiisa ku daro had iyo jeer ale khudbadaha jumcana waa la akriya dadka badankooda haddii la weydiiyo aayadda maxaad ka fahamtay dareen noocee bay ku gelisa waxaa laga yaabaa kuwa macnaheeda fahmaya in badan oo ka midi inay yidhaahdaan ilaahay in laga baqday aayaddaasiina amraysa yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu dhexdeeda ku yidhi iyo wataquu llaha aladii tasa'aluuna bihi walarxaam laba jeer ba ilaahay taqwada waa ina amray laakiin waxaa jirta arrin aayaddu ay tilmaamtay oo dadka badankoodu fii khaflatin canha ay yihiin kuwa moogan oo aan dareensan arrintaas waa maxay waa arrinka muhimka ah alladii laa yataxaqaq laa tataxaqaqu taqwa biduunih waa arrinta la-aanteed taqwo alla kacabsi iyo diinku dhaqan aanu imanaynba arrinkaas waa maxay waa muraaqabat ullahi addoonka qalbigiisa inay gasho waataquu llaha aladii tasa'aluuna bihi walarxaam ina allaha kaana calaykum raqiiba baa lagu gebagabeeyey ogaada ilaahay subxaana watacaala waa mid xaalkiina la socda oo marnaba aydan ka qarsoomi karin in badan ilaahay subxaana wa tacaala sifadan muraaqabada la dhahdo ta ka soo horjeeda oo sifo xuna waa sifatu lghafla inuu addoonku mooganaan ka galo cilmiga ilaahay iyo araggiisa iyo maqalkiisa iyo la socodka xaalkiisa ota xumaan oo dhan sababtaa ayuu ilaahay addoomihiisa uga digaa fi lqur'aan alkariim walaa takun min alghaafiliin nebi maxamed bu ilaahay ku wuri xuska ilaahay farabadi alikhaaru min dikri illaah waa waxyaabaha kobciya ee kordhiya muraaqabada ilaahay addoonka qalbigiisa ku jirta addoombaha addoonku ka alla xusid badan yahay ayay muraaqabadiisuna ka badantay ilaahay buu magaciisii mar walba afka ku hayaa ilaahay buu sheegaya u soo hadal qaadaya waa xusuusanaya allahaasi subxaana wa tacaala mooganaan ka geli maayo qaala tacaala wama allahu bigaafilin camaa tacmaluun ilaahay ma aha mid moogan mid aan ogayn mid aan arkahayn mid aan maqlahayn mid aan la socon waxaad samaynaysaan bal ilaahay waa raqiib qaala subxaanah wakaana allahu calaa kulli shayin raqiiba ilaahay shay walba mid og weeye lana socda dushana ka ilaalinaya wa qaala tacaala ina allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa ilaahay kama qarsoona shay dhulka yaal iyo mid samada yaalaatoona wa qaala tacaala wallahu shahiidun calaa maa tacmaluun ey mualic ilaahay waa mid daalacanaya wax alaaliyo waxaad samaynaysaan ismu llahi shahiid iyo ismu llahi alraqiib waxay wadaagaan labaduba inay tusinayaan iطilaacu اllahi subxaana wa tacaala cala alkhalq ilaahay inuu yahay mid khalqigiisa daalacanaya alraqiib wuxuu dheer yahay ashahiid inuu tusinayo xifdi iyo ilaalin muraaqabatu alcabdi lirabbi laa tataxaqaqu ila biumuur siduu addoon ku noqon karaa mid qalbigiisu si joogta uu og yahay u yaqiinsan yahay u u dareensan yahay ilaahay subxana wa tacaala ogaalkiisa iyo maqalkiisa iyo araggiisa iyo daalacashadiisa arrinta noocaasi addoonkuma gaadhi karo ilaa uu yaqiinsado dhowr arrimoodoo ka horeeya oo qur-aanka laynoogu sheego weliba laynoogu soo celceliyey arrinka koowaad waxa weeye yaqiinu alcabdi ana allaha yaclamu maa fii qalbi fadlan cama takallama bihi aw camilahu addoonku muraaqabo ma gaadhi karo ilaa uu yaqiinsado ilaahay inuu ogya waxaa qalbigiisa ku jira cid walba uu ka qariyey cid allaaliya cid uu sheegaaba yaraataana jirin iska daa wuxuu addoonku ku hadlo iyo waxa uu sameeye camal uu rogo faallahu yaclamu minka kula shay ya cabdallah wax wal oo kaa soo fula ama kuu qarsoon ilaahay subxana wa tacaala waa ogyahay nabiyullaahi ciisa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka sheegay inuu yidhi taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsi ilaa wax allaaliyo waxa daatadayda laftayda waxa ku sugan waad ogtahay wax arrinkayga ka mid oo kaa qarsooni ma jiro ama ogaa la-aan ay ka hayso laakiin anigu ma ogi ilaahayo waxaa daatadaada iyo laftaada ku sugan waxaad ii sheegtay mooyaane wa qaala tacaala walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsu wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid laba arrimood oo addoonka qalbigiisa ku camiraya cubuudiyat lmuraaqaba ayaa aayaddan lagu sheegay arrinta koowaad waa maxay waxaa khawaatiru qalbii ilaahay inuu og yahay waxyaabaa qalbigiisa kusoo dhaca ee kusoo duula ee maraya martabat lwaswaas oo xataa iraadiya caziimo weli aan gaadhin walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu waxa naftiisu ay ku waswaasinayso waxa miyaad samaysid waxaa miyaad iska daysid sidaa miyaad yeeshid ilaahay waa og yahay arrinka labaadna waa qurbullahi min cabdih waa ilaahay subxaana wa tacaala dhowaanshaha addoonkiisa u dhow yahay wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid wa qaala tacaala waclamuu ana allaha yaclamu ma fii anfusikum ogaada ilaahay subxaana wa tacaala inuu og yahay wax allaala waxa nafiina ku sugan waxaa qalbigaaga ku sugan waxaa xubnahaaga ku sugan maxay noqonaysaa markaa natiijadu bacda hada alcilm faxdaruuh ilaahay ciqaabkiisa ka digtoonaada oo inuu idin ciqaabo sameeya iska ilaaliya arrinka labaad ee addoonka qalbigiisa muraaqabo gelin kara wa yaqiinu alcabdi biana allaha yasmacu kula maa nataqa bihi min sirin wa calaniya min sirin aw jahrin waa addoonku inuu yaqiinsado wax kastoo uu ku hadlo ilaahay subxana wa tacaala inuu maqlayo wuxuu hoos u dhigo ee isagu inuu ismaqasheeyo wuxuu cid kula faqo wuxuu kor u qaado oo cidduu dhawaaq gaadhsiin karayo uu maqasheeyo am yaxsabuuna anna laa nasmacu sirahum wanajwaahum bala warusuluna ladayhim yaktubuun waxay u malaynayaan waxay hoos u dhigaan iyo waxay cid kula faqaan inaanan maqlahayn waa maqlayaa buuhi ilaahay weliba taa maxaa dheer iyadoo ilaahay subxana wa tacaala uu maqlayo haddana wuxuu u diray malaa'ig marna baan ka faaruq ahayn oo waxa ay sameeyaan ee ka soo ifbaxa qora balaa warusulunaa ladayhim yaktubuun waa alkataba oo malaa'igtii wax ka qoraysay wa hada min cajaa'ib alumuur iyadoo ilaahay xaalkeenna uu sidaa ula socdo oo wax allaalo wax inagaga qarsooni aanu jirin sinabana aynaan uga dhuuman karin waxna aynaan uga qarsan karin ayuu haddana ilaahay subxana wa tacaala camalkeenna u sameeyey markhaatiyaal waayo ilaahay bani aadamka isagaa abuuray cid ka taqaanaana ma jirto alaa yaclamu man khalaqa huwa latiifu lkhabiir wuxuu og yahay qaarkood isagoo ilaahay xaalkooda sidaa ula socdo waxay samaynayeenba ogaa waxbaanu kaga qarsooma qarsoonayn oo qaybka iyo shahaadadu ay isugu mid yihiin hadhow ina dafiri doonaan markaasaa ilahay markhaatiyaal u sameeyey malaa'ig baa ka qoraysa xubnihiisaa ku markhaati furaya khalaa'iqdaasi ayaa u markhaati furaya ama ku markhaati furaya waa makhluuqaad kale oo ilaahay subxaana wa tacaala shaqadooda uu ku daray qofka bani aadamkahi waxa uu samaynaayo inay markhaati ka noqdaan ilaahay dhulka maruu ka warramaya muxuu yidhi yowmaidin tuxadisu akhbaaraha wax allaalo wixii dhulka dushiisa lagu sameeyey dhulku markhaati ka noqonaya meelaan dhulka ahayn baad ayaad wax ku samaysay meel kale miyaad tagtay samadii soo kaama sarrayso marnaba khalqigan ilahay miyaad ka dhex bixi karta jawaabtu waa maya idoo way kugu markhaati furayan xataa haddaad dafiraad aad isku daydo ilaahay wuxuu ku sheegay fii kitaabihi qiso cajiiba nebiga calayhi salaatu wasalaam ruux dumara baa u timi gabadhaasi waxay ka ashkatoonaysaa ay ka cabanaysaa ninkeedii waxay ugu timi gurigii caaisha gurigu hal qol buu ka kooban yahay iyo doc yaroo qolkaa ka horaysa caaisha radia allahu canha docdaasay fadhidaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam qolka ayuu jooga qolkay gabadhi ugu soo gashay rasuulka waa u dan sheegato way u cabata ilaahay wuxuu ku soo dejiyey aayadaha ugu horeeya suurat lmujaadala qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha tashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakum ilaahay dhab ahaan waa maqlay qowlkii ay ku hadlaysay gabadhii kaaga hadlaysay arrinka ninkeeda ilaahayna subxaana wa tacaala uga cabanaysay dhibaatada iyo dulmiga u geystay doodeedii dhex martayna ilaahay subxaana wa tacaala waa maqlaayey waa mid wax walba maqla rabbi subxana wa tacaala waasiruu qawlakum aw ijharuu bihi inahu caliimu bidaati suduur qowlkiina hoos u dhigtoo siraysta ama kor u qaada ogaada ilaahay labadu inay isugu mid yihiin iska dhaaf qowlka idinka soo baxay aad hoos u dhigteen ama aad kor u qaadeene waxaa laabtiina ku jira ayaa ilaahay subxana wa tacaala u og yahay wain tajhar bilqowl fainahu yaclamu sira waakfaaha haddaad qowlka kor u qaado ogow ilaahay subxaana wa tacaala waxa la siraystee hoos loo dhigto iyo waxa ka sii qarsooni badan oo waxa qofku aanu kuba hadalba ee qalbiga inuu ku hayo intaba ilaahay subxana wa tacaala waa ogi laga yaabaa dadka qaarkood iyagoo cid xamanay inay gaagaabsadaan ayaanu ina maqlin laakiin waxay ilaabeen ilaahay subxana wa tacaala inuu maqlayo waa laga yaabaa qofku isagoo telefoon ku hadlayo oo cid caayiya inuu hadalkiisa hoos u dhigo ama dadka kala yara kaco ama qol hoosta uu ka soo xidho laakiin wuxuu ilaabay ilaahay inuu maqlayo subxana wa tacaala waa laga yaabaa qofku inuu xumaan ku hadlayo oo uu ka sheekaynayo oo dadka uu kala dhuunto oo laga yaabaa dadka qaarkood markay doonayaan si xun inay u hadlaan inay soo qaataan number aanu magacoodu ku qorayn iyagoo dadka iska qarinaaya laakiin waxay ilaabeen ilaahay number kasta hadday qarsadaan ilaahay subxaana wa tacaala inaanay ka qarsoomahayn oo rabbi subxaana wa tacaala uu maqlayo arrinka saddexaad ee muraaqabada lagu gaadhaa waa yaqiinu lcabdi biana allaha yaraahu wa yaraa camalahu waa addoonku inuu yaqiinsado oo yaqiintii saafiga ahayd alxaaris almuxaasiba uu sheegay markuu qeexayay almuraaqaba waa addoonku inuu yaqiinsado ilaah inuu isaga arkayo meel kastoo u galo si kastoo uu isu qariyo wax ilaahay nadarkiisa iyo araggiisa kaa xijaabaya ma jiro camalkaaga oo dhanna mid xun iyo mid wanaagsan ilahay waa arkaya watawakal cala alcasiizi araxiim alladii yaraaka xiina taquum wataqalubaka fi saajidiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi tala saaro allaha casiiska ee raxiimka ah sifaadkii ilaahay buu sheegay allaha ku arka markaad salaada u kacdo iyo meel kastoo aad istaagtaba meel xun iyo meel wanaagsan gadgadoonkaaga kuwa tukanaya dhexdooda ad gadgadoomayso ilahay waa ku arka markan aad tukanayso oo laga yaaba qofku isagoo tukanaya xataa inuu qaflad galo waxyaabaha qaarkood uu samaynayo kuwan la tukanaya uu ka qarinayo laakiin muxuu ilaabay ilahay subxana wa tacala inuu arkayo fii qiyaamihi wa rukuucihi wa sujuudihi wa fii qucuudihi wa juluusihi inahu huwa asamiicu alcaliim alam yaclam biana allaha yaraa addoonkii kufriga iyo jahliga ku sifoobay ee addoomaha ilaahay caabudaya la dagaalamaya dhibaataynayay ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa bal ilaahay wuxuu ku waariyey balayga dakarahu biru'yatihi lahu ilaahay wuxuu xusuusiyo inuu arkayo waa inagii nidhi muraaqabada addoonka waana ugu filan alam yaclam biana allaha yara muxuu waxaa u samaynaya miyaanu ogeyn ilaahay inuu arko yacni ogaalka noocaasi hadduu addoonka qalbigiisa ku dhammaystirmo waxa xun maba samaynayaba addoonku wax xun inuu sameeyo maxaa keenaya imaa inay qalbigiisa aanay kuba jirinba macrifo iyo garasho u garanayo ilaahay inuu arkayo oo uu yahay jaaxid lihaada mid arrintaa dafirsanba oo diidan ama jahliba kaga sugan iyo in arrintaasi qalbigiisa ay ku yaraatay addoonkan muuminka ilaahay rumaysan ee haddana xumaanta samaynaya maxay ka dhalatay macrifatuhu liru'yati rabbihi lahu ayaa qaliila noqotay mid yar oo awoodoodu aanay gaadhsiisnayn inay addoonka xumaantani ka celiso wa huwa macakum aynamaa kuntum wallahu bima tacmaluuna basiir ilahay waa maciina bicilmihi wa samcihi wa basarih meel kastoo aad joogtaanba wallahu bima tacmaluuna basiir maciyadu maciyat lcilm waru'ya inay tahay buu ilaahay muujiyey wax allaaliyo waxaad samaynaysaan ilaahay waa mid og rabbi subxaana wa tacaala waa mid arkaya waxba aanay ka qarsoomahayn saddexdaa arrimood addoonku hadduu yaqiinsado ilaahay inuu og yahay waxa qalbiga ugu jira ilaahay inuu maqlayo dhawaaqiisa miduu kor u qaadiyo miduu hoosu dhigo ilaahay inuu arko isaga iyo camalkiisa fii jamiici alasmina waalamkina waalaxwaal oo taana ay u raacdo macrifatu licadamati illah ilaahay weynidiisa inuu garanayo waayo haddaad og tahay cidi inay ku og tahay oy ku arkayso oo ay ku maqlayso laakiin ciddaasi aanay qalbigaaga weyni ku lahayn wax ma ka qarsanaysa ama daraaddii wax ma u daynaysaa jawaabtu waa maya ciddaad ka xishoonaysaad wax iskaga tirinayso ayaad iska ilaalisaa isagoo koog ama ku arkaya ama ku maqlaya inaad wax samayso oo hadduu bani aadam yahay aad tidhaahdaa kala dhuumo laakiin cidda aan agtaada qiimo ku lahayn qalbigaagan aan weyni ku lahayn hadduu ku ogayo hadduu ku arkayo hadduu ku maqlayo intaa midibaa midina haddaanay jirin waa isu kaa mid walihaada haddaad yaqiinsan tahay ilahay inuu ku ogayo haddaad yaqiinsan tahay ilaahay inuu ku arkayo haddaad yaqiinsan tahay ilaahay inuu ku maqlayo laakiin weynida ilaahay qalbigaaga aanay ku jirin amaba se ay ku yar tahay macrifada iyo ogaalkaasoo quri waxba kuu tari maayo saddexdaa arrimood waxay nafci yeelanayaan markay raacdo in addoonka qalbigiisa ay ku jirto cadamatullah ilaahay qalbigiisa uu ku wenyahay iyo ogaalka uu og yahay qudrat allaahi calaa kulli shay wax walba ilaahay inuu awood u leeyahay inuu ilaahay awood u leeyahay saqafkaada hoostiisa ku caasiyayso sabab kaloo u duma iyadoona jira inuu kugu dumi karo dhulkaaad dushiisa ku caasiyaysa ilahay inuu kula jari karo uu kula goyn karo ilaahay inuu ku fadeexadayn karo oo macaasidaa khalaa'iqda aad ka qarsanayso meesha aad kaga dhuumanayso aad isleedahay kaga qarsoon gaga bannaan oo cidla ilahay inuu ka dhigi karo oo cid waliba ay ku aragto awooddaa ilaahay subxana wa tacaala garashada aad garanaysaa iyaduna waxay xaqiijinaysaa muraaqabat اllahi subxaana wa tacaala fii qalbika waxaa isaguna la mida horena inuu xusnay kahratu dikri illah addoonku inuu xuska ilaahay farabadiyo hadalqaadka ilaahay magaciisa uu soo hadal qaadayo ilaahay sifaadkiisa uu ku ammaanayo arrintaasi ilaahay bay xusuusinaysaa marka tira yaa allah odiga ilaahay xusuustay yaa samiic yaa caliim yaa basiir yaa raqiib yaa xafiid yaa man calaa kulli shayin qadiir baryaad ilaahay subxaana watacaala baryaysaa haddaad qalbi soo jeeda ilaahay aad ku baryayso yatawajah qalbuka ila allah qalbigaagu xagga ilahay buu ujihaysanaya ilahay bay ku xusuusinaysaa subxana wa tacaala taasina waxay xoojinaysaa muraaqabada ayay xoojinaysaa nebi maxamed calayhi afdalu salaati watasliim nin u yimi oo tale iyo dardaaran weydiiyey wuxuu kula teliyey inuu ilaahay ka xishoodo addoon ilaahay muraaqabaynaya unbaa ilaahay ka xishooda wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uusiika an tastaxya min allah waxaan kugula talinay inaad ilaahay ka xishooto kamaa tastaxyi min rajuli min rajulin saalixin min qowmika ninka wanaagsan ee qowmkaa ka mida saaad uga xishooto shay dabiiciya wey bani aadamka lagu yaqaan qofka agtooda qiimo kuleh iyo qadar inay xumaanta kala xishoodaan inanku waxa laga yaabaa waalidkii hortii inaanu ka odhan kelimaadka qaarkood waxbaa qaarkood aanu ku samayn imisa inan qaadka cuno oo siyaarka cabo oo aabbihiyo hooyadiina ka qariya waxaas inuu xumaan yahay buu dareensan yahay walihaada qofkii agtiisa qadarka ku lahaa qalbigiisana qiimo ku lahaa waa kaa kala kala dhuumanaya dad fara badan iyagoo xumaan samaynaya qof saalix oo culimi hadduu yimaado waxaa war naga joojiya sheekhiibaa inoo yimi war heesta inaga baktiya sheekh baa inoo yimi war culimadiibaa timiya waxaa joojiya xataa adiga arkay dumarka iyagoo haylhaylan oo laga yaabo inay timahoodu meelahan ka muuqdaan qaarkood shalmadii garbaha ka riday laga yaabo inay xagga hoosena maryahoodii faydeen markay arkaan qof saalixa xaalkoodu markiibu isbedel hadda isagoo la hadlo waa arrin bani aadamka lagu yaqaan taasi walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ilaahay ka xishood siaad uga xishooto qofka wanaagsan ee qoomkaaga iyo dadkaaga ka mida imaamu axmed baa fi zuhdi ku wariyey walbayhaqi fi shucab iliimaan wana xadiis sanadkiisu xasan yahay xishoodka ilaahay laga xishoodo maxaa ka dhalanaya rasuulka calayhi salatu wasalaam xadiid kale inoogu fasiray walxayaau min allahi xaqa alxayaa an taxfad aras wamaa xawa goormaad noqonaysaa qof si dhaba ilahay uga xishooday madaxa iyo xubnaha ku yaalo markaad xumaan ka ilaaliso madaxa indhaha ku yaala indhahaagu inay xaaraan eegaan markaad ka ilaaliso markaasaad ilaahay si dhaba uga xishootay intaad xaaraanta daawanayso mid layfa iyo midaad moobil ama meel kale ka eegto si dhaba ilahay ugamaad xishooto haddaad si dhaba ilahay uga xishootay xaaraan inaad indhaha ku eegto ilaahay uu ku siiyey ma ma dhacdeen kadalika dhagaha inaanad xumaan ku dhegaysan walbatna wamaa waca si dhaba mid ilaahay uga xishooda waxaad noqonaysaa calooshii waxay weel u tahay markaad ilaaliso qalbigaaga xumaan inay gasho inaad ka ilaaliso oo acmaalu lquluubta ilaahay loogu dhowaado aada xoojiso wakadalika xasadka iyo xiqdiga iyo xumaanta iyo nacaybka adduunye iyo qabyaaladiiyo wax lamida ka dhashay qalbigaaga markaad ka ilaaliso calooshaada xaaraan inaad gasho markaad ka ilaaliso markaasaad ilaahay si dhaba uga xishoota waan tadkura almowta walbilaa waa kuma ka ilaahay ka xishooda waa ka geerida xusuusan ka xusuusan in xabaal la dhigi doono halka uu ku baaliyoobi doono oo ciidda jirkiisu uu la falgeli doono waan turaaqiba alcaliy alaclaa allah subxaana wa tacaala sarreeye ee sarraynta badan inaad mar walba xaggiisa aad iska eegto markaasaad noqonaysaa mid ilaahay subxana wa tacaala si dhaba uga xishooday muraaqabatullah addoonka qalbigiisa markay gasho waxay leedahay thamaaraad midhay leedahay adduun iyo aakhiraba lagu helo midhahaasi waxaa kow ka ah alkhawfu min allah addoonku in ilaahay ka baqa subxana wa tacaala baqaha ilaahay laga baqaa la mid maaha baqaha laga baqo makhluuqa kaa xooga weyn adsle dhibaata kuu geysan doonaa maaha baqaha noocaasoo kalea baqaad libaax iyo ka baqato tuugga iyo kacadowga ee kaa xooga weyn waa baqa ay la socoto tacdiim weyneyn iyo khuduuc iyo tadallul ilaahi subxana wa tacala iyo kamaalu taaca si dhammaystiran ilahay inaad u addeecdo baqaha cibaadadiisiisaba waa kaa haddaad ilahay sida libaax oo kale uga baqato baqahaasi macna male cibaadana noqon maayo ilaahay subxana wa tacaala kuu dhoweeya baqaha cibaadada ah ayaa muraaqabadu qalbigaaga ay ku beeraysa waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan waxay ku fasireen culimada qaarkood khawfka iyo baqaha muraaqabada maxay ugu fasireen ilahay khawf buu sheegay muraaqaba maxay ugu fasireen lianna hada alkhawf hamarat lmuraaqaba waayo baqahaasi waa midhaha muraaqabada haddaanay muraaqaba jirin baqa ma jiraayo tusaaleyaasha rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ee taa tusinaya waxaa ka mid a sida bukhaariyo muslim ba ay wariyeen wuxuu rasuulku inooga warramay saddex nin oo socdaal ahaa oo god galay oo dhagax buur ka soo dhacay godkaasi afaafkiisii uu daboolay oo meel ay ka soo baxaan bay waayeen awooddii bani aadamku markii ay soo xidhay allaha awooddiisu aanay dhammaanba xusuusteen waxaanay ku tashadeenay isku waariyeen mid waliba ilaahay inuu ku baryo subxaana watacaala camal uu isleeyahay ilaahay daraaddii baad u samaysay oo mala waa laga aqbalay hadda u fiirso xaaladdu markay adkaato waxa quri addoonka anfacaya waa kaa oo camalu ilaahay daraaddii u sameeyey oo si saxana u dhacay oo uu rajeynaya ilaahay subxana watacala inuu ka aqbalay mid ka midii wuxuu sheegay mowqif la yaab leh oo soo maray oo muraaqabo ka turjumaya gabadha ilmaadeer yihiin oo baahii abaari ay ku dhacday baa ninkaa u timi isagoo xoola haysta iyadoo wax soo moodo wax weydiisanaysa shayddaankaa mowqifka noocaasi uga faa'iidaystay gabadhii buu xumaan weydiiyey siduu ugu celcelinaya markii dambe waa ka aqbashay ile baahi baa wadee markuu doonay xumaantii inuu fuliyo ayay ilaahay xusuusisay ittaqi illaah walaa tafudda alkhaatima ila bixaqi war ilaahay ka baqbay tag meeshaana xaqeeda waxaan hayna ku isticmaalin macnaa si ilaahay kuu xalaaleeyey si aan hayna u isticmaalin waa ka booday ninkii shahwad iyo damac nafeed iyo wixii hayey oo dhan ittaqi illaah baa meesha ka saartay in ilaahay subxana wa tacala la xusuusiyey xoolihiina waa u daayey xumaantiina halkaa ayuu ku joojiyey oo uu ku daayey waxaa la mid a xadiidka abi hurayre ka warramaya toddobada noocee dadka ka mida yowma alqiyaama loo hadhaynayo maalinka qoraxda la soo dhaweeye xaaladdu ay adag tahay toddoba noocoo dadka ka mid a carshiga ilaahay hoos harsan doona toddobadaa wuxuu ku daray rasuulku calayhi salaatu wasalaam qof muraaqabatu lilaahi ahayd qawiya iska eega xagga ilahay u iska eegaya ahayd mid aada u xoog badan oo ahayd mid xumaanta ka celisa wa rajulun dacatu imra'atun daatu mansibin wa jamaal waxaa ka mid a nin gabadh baa u yeedhay ma doonan isago xataa xama weydiin iyadaa u yeedhay gabadhaasi waxay isku darsatay mansib yacnaa waxay ka soo jeedaa usra ama beyt marmuuqa oo bulshada ka dhex muuqday ka soo jeedaa guri madaxeed ama guri culimo ama guri maalqabeen ayay gabadhani ka soo jeedaa quruxna ilaahay subxana watacaala waa siiyey waa waxyaabaha shaydaanku dadka uga faa'iidaysta ee xumaanta uu ugu qurxiyo fa qaala innii akhaafu allah muxuu ugu jawaabay gabadha markay xumaanta ugu yeedhay ilahay baan ka baqaya tusaalaha nool ee arrintaasi ay leedahay waa maa waqaca linabiy llaahi yuusuf calayhi salaatu wasalam ilaahi yuusuf gabadhii uu gurigeeda joogay ninka madaxdii u qabay quruxda badnayd ayaa albaabadoo dhan intay soo xidhay bay tihi haye iskeensi waa waa dhalinyaro waa markii uu shahwadda badnaa qofka bani aadamka ah asbaabtii xumaantaasi ugu suurtoobaysay oo dhan ayaa dhammaystirmay gabadhu waa qurux badan tahay iyadaa doonaysa oo u yeedhaysa cid kaloo guriga joogtaa ma jirto waa labadooda qura cid u soo gasho laga baqayaa ma jirto albaabadoo dhan waa la xidhay maxaa xumaantaa ka celiyey nabiyullaahi yuusuf bal adiguba isweydiiyo ilahay buu subxana watacaala xusuusta walaqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'a burhaana rabbih way ku hamidey nebi yuusufna waa ku hamiyey oo tafsiir khaldan in la idhaahdo hama bidarbiha nebi yuusuf in la idhahdo wuu ku hamiyey gabadhaa ceebku ma aha cayna maaha waa dabcigii bani aadamka oo takhallaba caleyh uu ka xoog roonaaday marka miyaanay ammaanu ahayn wixii bani aadamka ilaahay uu ku beeray oo sha doonista nafta iyo danaceeda ayuu isagu ka xoog roonaaday fataraka maa tayasara wa sahula lahu min hawa nafsi lilahi rabbi alcaalamiin wixii u fududaadee u sahlanaaday ee doonista naftiisa ahaa ayuu ilaahay daraaddii uga tegay marka ammaan bay u tahay nebi yuusuf in la idhaahdo uu ku hamiyey nebi yuusuf laakiin lilaahi buu subxana wa tacaala uga tegey waxay sheegaan culimadu waktigii cumar ibnu khadaab radia allahu canhu in cumar ibnu khadaab uu maqlay isagoo wuxuu ahaa madax ilaahay ka baqda buu ahaa cumar ibnu khadaab qof madaxa oo ilaahay ka baqaya ilaahay yaqaan subxana wa tacala iimaan qalbigiisa ku jira oo raciyadiisa ka warhaya xaalkooda xuquuqdooda ilaaliya gawaadhi qaaliya oo noocii u dambeeyeyah oo xoolahooda uu ka iibsaday kuma u dhex mushaaxi jirin inta waddooyinkana loo xidho weliba cuntooyinka nooca u fiican muu cuni jirin iyagoo gaajoonaya raciyadiisu xaalkoodu isagu binafsihi buu u kuurgeli jiray goor habeennimo isagoo dhex maraya magaalada wuxuu maqlay gabadh geeraanaysa gabadhaasi maxay leedahay laqad taala hada alleylu iswadda jawaanibuhu calaa anlaa khaliilan ulaacibuhu habeenkii bay ka cabanaysaa leedahay habeenkan wuu igu dheeraaday habeen dheer weeye weliba dee gudcur oo madowah hadday maalin tahay sariirtan iyo furaashka cidlada ah waan iskaga tegi laha oo howlaha kalean ku mashquuli laha habeenkaa meeshan igu haya nin xalaali ah oo halkan aan kula loola oo aan kula ciyaaraana ma jooga bay leedahay fa wallaahi lowlaa rabban uraaqibuhu laxurika min hada asariiri jawaanibuhu allah subxaana wa tacaala xaggiisa aan iska eegayaa haddaanu jiri lahayn ilaahay baan ka baqayaa sariirtan waa la dhaqdhaqaajin lahaa bay tiri "Aan xumaan baan ku samayn lahaa sariirta yani ninku wuu iska maqan yahay gabadh dareen ilaahay ku abuuray ayay leedahay maxaana raggaasaan u yeedhan lahaa xumaan baan samayn lahaa laakiin maxaa iga celinaya muraaqabatullahi subxana watacaala xagga ilaahay baan iska eegaya qisaska arrintaa ku saabsan waxaa ka mid ee tilmaamaya muraaqabatullah siday addoonka macaasida uga baqe macaasida ka celiya sida ay qalbigiisa ugu abuurto ninbaa isaguna gabadh xumaan weydiiyey dabeeta sida muuqata way ka ogolaatay laakiin kelmad uu yidhi baa ilaahay iyada xusuusisay iyaduna isaga ilaahay xusuusisay xumaantiina halkaasay ku istaagtay laa yaraana ila alkawaakib buuri xidigaha mooyaane cid kale ina arki mayso waxbaha baqin cidlaynu xumaantii ka helay waa ninka tusaale ahaan gaadhi xumaanta u u qufushay intuu beer sool ku madoobeeyey hadduu doonana kaymahaasi la tegey ama guri hoosta uga soo xidhay faraxsana isla ka gaadhsiin ciidana ku arki mayso ciidana ku maqli mayso kelmad bay ninkaa ku tidhi fa ayna mukawkibuhaa ay ayna aladii khalaqa alkawaakib xidiguu soo inama arkaan haa waa makhluuqaad xidigo allihii xidigaha abuuray meenu ina arkin hal yumkin inay xidiguhu ku arkaan samadu ku aragto saqafkani ku arko gidaaraad ku dhex jirta ay ku arkaan gaadhiga aad ku dhex jirto jambiyadiisu ay ku arkaan allihii waxaa abuuray adiga ku abuuray inaan ku arkaay laa yumkin halkaas ayay ayay xumaantii ku joojiyeen walihaada dadkii hore wanaagsanaa dadka markay xumaanta ka waaninayaan waxay aada u isticmaali jireen inay xusuusiyaan muraaqabatullah maxamed ibn munkadir raximah allahu tacaala wuxuu arkay nin iyo gabadh isla taagan isla joogta kuwa idhaan oo kale meelaha gidaarada taagtaagan markaasaa wuxuu ku yidhi ina allaha yaraakuma kelmaddaasoo qura ilaahay uu idin arkaa khalaas hadday intaa fahmaan oo intaasi ay dareen geliso xumaan samayn maayan waxay wadeenna way joojinayaan ducuu raaciyey satarana allahu iyaakum ducada isagaa isku bilaabay ilaahay hana astura buuli macnaa waa si aanu cudbi aanu u gelin aanu isagu isugu bogin naftaadu yay kugu odhan marka aragto kuwa macaasida samaynaya adigu waad wanaagsan tahay oo darajo saraad gaadhay hadday arrintaasi ku gasho cujbiga iyo isubogidda isubogidda noocaasi ay ku gasho ogow ilaahay subxaana watacaala inuu kugu ibtilayn karo xumaanta dadkaas aada la yaaban tahay ay samaynayaan walihaada muxuu yidhi satarana allahu wa iyaakum aniga iyo idinkaba ilaahay hayna asturo sidaasuu yidhi wuhayb nin baa u yimi ku yihi iwaani cidni faqaala itaqi illah an yakuuna ahwana naadiriin ilayk iska ilaali inaad ilaahay subxaana watacaala aad ka dhigto kuwa ku eegaya ka ugu hooseeya ilaahay subxana watacaala uu ku eegayaa arag joogto ah oo marnaba aanad ka qarsoomi karin makhluuqaadku marna waa ku eegayaan marna waad ka qarsoonta marka goormaad noqonaysaa mid xaalkiisu uu sidan ama darajadan uu gaadhay markaad makhluuqii xumaanta kala dhumato khaaliqiina aanad waxba iskaga tirinba ama aanad xusuusnaynba waa khaflada halkii u dambeysay walaa tutic man akfalna qalbahu can dikrina waa qof intuu macaasiya xumaan badan sameeyey ilaahay qalbigiisii uu mooriyey uu daboolo ilahay aan xusuusanaynba arrinka labaad waa alxadaru min dunuubi alkhalawaat guud ahaan macaasida iyo dembiga wax la yskaga ilaaliyo waxa u weyn muraaqabatullah laakiin dembigaa laba nooca dembi addoonku dadka dhexooda ku sameeyo oo ilaahayna kama xishoon khalqigana kama xishoon dembigaasi dhinac buu ka xun yahay oo mujaahara ku jirta inuu xumaantii la xishoon waayo banaanka uula soo baxay dembiga nooca labaad waa dunuub alkhalawaat baa la idhahdaa aad buu u badan yihi had ya jeer dunuub alkhalawaat yaa sameeya dembiyada markaa dembiyada cidlada ama gooni noqoshada qofku markuu kelidii meel joogo dembiyada la sameeya yaa sameeya dembiyada noocaas inta badan waxaa sameeya qof dareemaya xumaanta dembiga oo qalbigiisa iimaanu ku jiro iyo damiir canaananaya laakiin doonistii naftu ay ka qaali noqotay shahwatu nafsi baa ka qaali noqotay ka xoog roraatay walihaada xumaantii waa la dhuumanaya dhinac bay halis ka leeyihin dunuub alkhalawaat qofku dadku way la weynaadeen xumaantii waa ka qarsanaya ilahayna subxana watacala waa iska ilaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laaclamana aqwaaman min ummatii ya'tuuna yowma alqiyaamati bixasanaatin amhaali jibaali tihaama bayda fayajcaluhaa habaa'an manhuura maalinka qiyaame dad ummadayda ka mida ayaa waxay la soo xaadiri doonaan xasanaat wanaagiyo aada u waaweyn oo buuraha tihaamo oo kale ah buuraha gubanka waa silsiladan golis oo kale xagga jasiirat alcarab waxa weeyaan ku taalla yeman ilaa xeebta sacuudiga buuraha mara wey yacni waa xasanaat cadiim oo aada u waaweyn waa dad khayr lahaa bay ahayd soo ma arkays cibaadaad iyo waxyaaba badan ajar laga helo sameeyey weliba waa xasanaad qurux badan oo cadcad ilahay subxana watacala wuxuu ka dhigaya boor la afuufay o kale wax allaala wax nafciyo yooma alqiyaama marka ilaahay loo hortagaa u yeelanayaan ma jirto saxaabadu way yaabeen thawbaan baa nabiga calayh salatu wasalaam ku rasuulka le noo sifee kuwaasi maxay ahaayeen qaala nabiyu calayh salaatu wasalaam ama inahum ikhwaanukum waa walaaladin macna waa dad muslimiina wa min jildatikum idinkay idinla idinka mid yihiin waya'khuduuna min alleyli kamaa ta'khuduun iska dhaaf farale xataa salaatuleyl bay tukadaan sa idinkuba salaatuleyl aad u tukataan waa maxay dhibaatadoodu walaakinahum qowm idaa khaluu bimaxaarim illahi intahakuha laakiin wanaagga waxa ula socda wuxuu ilaahay u diiday marka cidlo ka helaan bay ilaahay iska ilaabaan ilaahay ay habeenkii salaatuleylka u kacayeen ayay iska ilaabaan tana xumaantaasi ayaa ay sameeyaan sidii oo aanay cidiba arkahayn cidina aanay ogeyn maxay tahay sababtay xasanaadkoodii inay saa u baaba'aan macsiyadu waxay sabab noqon kartaa qofku wanaagyo badan oo uu sameeyey in laga baabiyo boor laafoo kale laga dhigay ibnumaaja xadiidka wariyey sanadkiisana waa xasan arrinka saddexaad ee midhaha muraaqabada ka mida waa ikhlaasu lcamal lilah waa camalka inuu ilaahay daraaddii addoonka u sameeyo addoonka ilaahay xusuusan subxaana wa tacaala laa yacmal riyaan walaa liajli dunya camal ilaahay in loogu dhowaado oo ajar aakhiro lagu doono istusnimo awgeed u samayn maayo addoon waxaa riyaa camal u sameeyo istusnimo addoon muraaqabatullaahi qalbigiisa ay ku yaraatay ama ay ka maqan tahayba camal aakhirana adduunyo awgeed u samayn maayo waa muraaqabatu qabla alcamal waana ta muhimka ah inaad ilaahay xusuusto intaanaad camalka samayn itana su-aal aad isweydiiso limaada tacmal habeenkii markaad soomka niyeysanayso berri waad soomaysaa limaada tasuum maxaad u soomaysaa su-aashaa isweydiiso waa tukataa faralka limaada tusalli salaatu taraawiix salaatu leyl waa tukataa masaajid ka tagtaa limaada tusalli taqra'u lqur'aan limaada taqra'u lqur'aan tasxiixu niya arrintaa ka dhalanaya haddii niyo kale ay kugu jirto inaad niyada sifayso intaanaad camalkii bilaabin kadibna niyadoo saafiya camalkii aad samayso laakiin haddaanad muraaqabo la iman qabla alcamal waxaa dhici karta inay niyadu kaa xumaato arrinka afraad waa xusnu tacabud ma doonaysaa cibaadada u wanaagsan ee u quruxda badan daahiran wa baatinan dul iyo hoosba inaad la timaado salaada salaada u fiican ay noqoto kadalika soomkaaga dikrigaaga ducadaada muraaqabatullahi uu ku dadaal darajat lixsaan baad muraaqabada ku gaadhaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu maleku jibriil weydiiyey mal ixsaan muxuu ugu jawaabay an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ixsaanku waa laba darajuu leeyahy darajat lmushaahada inaad ilaahay caabuddo si aad arkays sidoo kale iyo darajat lmuraaqaba adoo og oo yaqiinsan ilahay inuu ku arkayo ku ogyahay ilahay inaad caabuddo haddaad ilahay arkaysa ilahay sidaad ugu tukan lahayd bal adu su-aashaa isweydiiye salaadaadu say noqon lahayd dusha say ka noqon lahayd masalaad wahsi iyo kasal ka muuqdo sida salaatu lmunaafiqiin waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila xagga qalbigana khushuuc iyo soo jeed aan lahayn oo qofka inuu faralkii un ka dhacay waana xob aan looga qorinba salaadaada inta lagaaga qoraya waa intee xagga ajarka waa intaad dhexdeeda ilaahay xusuusnayd khalaas soo hadda casr maynaan tukan intee laynooga qoray intaynu salaadaa ku jirnay intaynu ilaahay xusuusnayn unbaa laynooga qoray qiyaamkaad dhexdiisa ilaahay xusuusnayd uu kuu qorayey rukuucdii waa kuu qorantay sujuuddii qucuudkii adkaartii aad akhriyaysa waa kuu qoraye haddaad markaad samaynaysa ilaahay xusuusnayd haddii kale faralkii waa kaaga dhacaya laakiin wax ajaroo haba yaraatee kaaga qorayn ma jirto nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam arrinka noocaasa inoo sheegay dadka qaarkood baa salaadooda nus looga qoraa qaar baa rubuc looga qoraa qaar baa toban meeloodoo meel looga qoraa qaar baan waxba looga qorin qaar baa kaamilatan iyadoo loo qoraa waa inay isku xigaan labadaa qof ama tobankaa qof waxa kala duwan waa maxay waa midna muraaqabu ilaahay ku caabuday ugu hoosayn halka ugu hoosaysa muraaqaba ayuu ilaahay ku caabuday haddaanu mushaahadana gaadhin midna kaflu ilaahay ku caabuday caabud allah subxana wa tacala bikafla waa tukanayay haddana haafil can ilaahi buu ahaa mid ilaahay subxana wa tacaala moogan oo kasii jeeda taasina waa muraaqabatullahi fi atnaai alcamal weya muraaqabada lagaaga baahan yahay camalka markaad ku guda jirto labadaasi waa lagama maarmaan almuraaqabatu qabla alcamal iyo almuraaqabatu fi atnaai alcamal arrinka shanaad waa alfawz bidilli alcarsh aniga xadiidka kusoo maray ninkii zinadii iyo xumaantii loogu yeedhay ilaahay daraaddii uga tegey in lagu daray kuwa loo hadhaynaya ruuxii dumarkahaydna waa la mid arrinka lixaad alitisaaf bilwarac waracu waa wax kastoo qofku uu isleeyahay bilow aakhiro dhibaato uu kuu soo jiidaa inuu iska daayo sifa aad iyo aad u qiimo badan sifat lwarac wa tarku maa takhaafu dararahu fi laakhira wax kastood islada bilow aakhiro dhib kuu soo jiidaa inaad iska dayso hadal ficil camal ganacsi iib iibsasho ay shay siyaasad ay shay inaad iska dayso taasi maxay ka dhalanaysaa muraaqabat اllah ilahay subxana wa tacaala inaad xusuusan tahay oo qalbigaaga xaadir uu ku yahay arrinka toddobaad waa alistiqaamatu fi jamiici alaxwaal in badan buu ilaahayna amray ilahay inaynu u toosnaano wadu ilahayna wajaxa wa ana hada siraati mustaqiima faitabicuuh waa diintan nebi maxamed laynoogu soo dhigay raaca baa la yidhi midig iyo bidix midna ha uga leexanina dhinacna ha daymoonina raadkiina dib ha u gurina ku toosnaada ilaa ilahay aad kala kulmaysaanoo geerideediin imanayso maxaa taa suurtagelinaya muraaqabat llah in ilaahay uu kuu dembi dhaafo ajirkaaguna u bato ina aladiina yakhshawna rabbahum bilgaybi lahum makfiratun wa ajrun kabiir ilahay baynu subxana wa tacala weydiisanaynaa cubuudiyadaasi cubuudiyat lmuraaqaba inuu inoogu kaalmeeyo quluubteenana ilaahay subxana wa tacaala inuu geliyo talada u dambaysaan soo jeedinaya waxay tahay bishii rabadaan baynu ku jiraa dad fara badanina waxay ku mashquulsan yihiin siyaasad iyo doorashooyin iyo qabyaalad ayay ku mashquulsan yihiin oo ay ku dambaabayaan doorashooyinku marka laga yimaado inay yihiin nidaam xun oo laga soo waariday xagga qarbiga reer galbeedka dadkii diintii ay sheeganayeen ka tegey wixii ay ku bedesheen inuu yahay oo diinulislaam iyo dimuqraadiyadduna wax isqaban karaanay ahayn wax sooda u xun ay yihiin haddana waxay wataan xumaano aada u tiro badan ayay rimoorka dambe ku jiidanayaan qofku naftiisuu taskeedeynaya nin is soo sharaxon is ammaanayn mid aragtay alale board baan maalin dhow halkaa ku arkayey nin ku qortay waxa weeyaan erey ku saabsan inuu ilaahay uu rajaynayo bas waxba muu sheegan isaga wax sifaadan u sheegan laakiin badankoodu way istaskeedayaan soo ma ammaano ku dooro aqoon ku dooro karti ku dooro waxqabad ku dooro dee inta badanna hadhow ma aragna wixii marka waa laba arrimood oo isa saaran kow taskiyatu nafs ilahin wuxu uhi falaa tuzaku anfusakum wa aclamu biman ittaqa iyo been wuxuu isaguba og yahay inaanu hadhow samaynahayn xataa hadduu doono inuu sameeyo inay suurtagal ahayn buu ogyahay golo deegaan buu galay muxuu muxuu samayn karaa isaga waa xubin weliba iminka maxaa la yidhi waxaa la yidhi waa xubin golo deegaan xildhibaan xataa maaha waa marka kalfadhigun baa loo yeedha shirkunbuu ka qayb gelaya dadkiina wuxuu kuleeya xasaan qaban xasaan qaban xasaan qaban xasaan qabanaya waxbuu ka qabanaya isbuu ogay inaanu qabanaya ka baarlamaanka ku jira shuruuc iyo xeerar iyo oo weliba balaayo ay dhex qaadayso inta badan ku mashquulsan yihin maxaa kale qabtaane ka shaqeeya haddana hadhow boorka wuxuu kusoo qoranaya waxaasaan qabanaya waxaasaan qabanaya waxaasaan qabanaya waxaasaan qabanaya isagu wuu is og yahay inaanu run sheegayn waxaas wuxuu xataa qaban karo inaanu ahayn marka naftii oo la ammaanayo been qofku uu sheegayo isagoo weliba is og inuu been sheegayo waxaa ka mida diradiraa leh oo si uu dad u helo u u codeeya waa inuu dadka ka kale uu islay oo u codeeya inaanu ku diro soo maa namiima uu ka shaqeeyo waa iska daaya iskaga kaaleya waxaa ka mid a cay inuu caayo qaar axsaabtoodi inka arkayo waa iscaayaan ololahoodu waa cay buu u badan yahi magacyo kale loo bixiya laakiin inta badan waa cay marka miisaanka shareecada la saaro waa cay wakadalika waxa weeyaan kuwa murashaxiinta laftoodu waxbay intaa iska sheegayaan waxaa kaloo xumaanaha ku jira ka mida qabyaalad oo xataa ay soo gelayaan dadkii wax dooranaya laftooda dadka haddaad weydiisa maxaad miyaad wax dooranaysaa ha maxaad wax ku dooranaysaa dee waa ka reerkoodunbaa u calaamadsan inta badan qof odhanaya xataa arrinkiisa adduunya ufikiraya odhanaya war balyaa xaafadan aad degan tahay ka sharaxan oo wax ka qaban kara ama calalaqal u hadli kara wuu yaryahay nin baan maalin weydiiyey beri doorashooyinka hore ayaan ku uhi doorashadii ka waran berigii dhawaadina dhaaftay miyaad cid dooratay markaasuu ihi ha saan kuhi yaa dooratay wuxuu ihi reerka yaga inanya inan baa ka sharaxnaay oo labadiiba marba mid baa lagu riday buui berigii lagu celcelin jiray oo marka inankaayo inantaa reerkiina maxaad ku dooratay baan ku ui maxaan ku dooran laha waa reerka yaga buui wax kalaan ku doortaa yaala dee isku qola inau nahay un baan ku doortay buui marka xataa dadka masaalixdoodii iyo dantoodii uma fikirayaan iska dhaaf diintoodii iyo aakhiradoodii se qabyaaladdu cirkaa maraysaa laysu faanaya qabiil laysugu faanaya oo qabiil dadkii lagu caayaya waxaa kaloo ku jira shiraau dimam qof dhan oo bani aadam oo la iibsanaya mid aragta dumadiisii iibinaya dumadiisiibuu iibinaya mukalafnimadiisiibuu iibinaya qofkii dhama oo lacag waxa weyaan laga siisanaya a anaa lacag ku siinaye aniga iyo code oo qof la iibsaday weye shiraau dimam rashwo iyo laaluush la bixiyo xumaanaha ku jira aad bay u tiro badan yihiin marka ayaanay rabadaanteenna iyo khayrka ay tahay inaynu kaga qaniimaysano yaanay ina seejinin waana aakhiradiina xusuusnaada oo allah idinka sarreeya mar walba xusuusnaada xaggiisa iska eega oo waxaan arrimaha noocaasa qiimaha badan ilaahu ina amray addoomaad sameeyana uu ku ammaanay inaga jeedinaya inaga mashquulinaya aynu iska ilaalina waxaynu ka sheekayn o dhami suurtogeli maayaan iyo waxaad waaniyo wacdi maqashaan oo dhami raadi yeelan maayo haddii waxaas uu inoo dhex socdo waxaasaa kharibaya waxaa nolosheenna quluubteenna carabadeenna xubnaheenna aynu ka sifayno ilahay daraaddii aynuga tagno ilahay subxana watacala haynoo dembi dhaafo innaga iyo waalidiinteen iyo dadka muslimiinta kuwa xanuunsanaya rabbi subxana watacaala haynoo shaafiyo kuwa dhintay ee muslimiintana rabbi subxana watacala ha u naxariisto balaayooyinka masaa'ibta amraadda iyo xanuunada rabbi subxana watacaala haynaga badbaadiyo rabbi hayna baalmariyo ilahay baynu weydiisanaynaa raxmad khayr qabta iyo roob waxtar leh wsala allahu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima katiira